الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى darsigeeni silsilada ahaa oo shaksiyat almar'a almuslima sifaadka gabadha muslimadda weli waxaynu ku dhex jirnaa baabkii ugu dambeeyey oo tobnaad oo aynu caawa ka qaadanaynaa darsigii toddobaad waxa uu ka hadlayaa marka waxaan joognay oo ugu dambeysay oo aynu sharaxnay jid bismi illahi raxmaan raxiim waxaynu ku dhex jirnay ikhwaani filah qeybtii tobnaad oo kitaabkan baabkii ugu dambeeyey oo gabadha muslimadda say ula dhaqmayso dadkeeda mujtamaca qodobkii ugu dambeeyey aan sharaxnay wuxuu ahaa inay noqonayso gabadha muslimadda ay ka mid tahay aadaabteeda muxababatan linnaas mid dadka isjeclaysiinaysa oo wanaag dadku uga baranayaan oo aan dadka dhibaynin waan sharaxnay qodobkaas oo waxa weeye haddii qofka ilaahay raalli ka noqdo in loo soo dejinayo qubuul dhulka oo dadkii jeclaanayaan waa soo sharaxnay qodobka ku xiga waxa uu oranayaa gabadha muslimadda waa mid waa inay noqoto aalifatun ma'luufa mid dadka soo dumta oo dadku ay jecel yihiin oo dadku ay u soo dumaan xaggeeda oo waxa weye dadku ayna ka cararin qofka muslimkaa oo wanaagsan dadku kama cararaan waa tuulaha nabiga calayhi salaatu wassalaam dadka dadka ugu xun waxaa ka mid ah min shari nnaasi manzilatan yowma alqiyaama man tarakahu nnaasu oo wadacahu nnaasu itiqaa'a fuxshi qofka xumaantiisa ay dadku ka cararaan qof khayr lamaa haddaba gabadha muslimadda ayaa ninka muslimkaaba waxaa laga rabaa inay yihiin kuwa aan dadka dhibaato la soo qaabilin ee wanaag ay dadku uga bartaan oo markaas dadkii ay usoo dumaan xaggooda oo dadkii jeclaadaan waayo bilow aamniga nufuustooda waxaa ku abuuran fitro qofka wanaajiya way jeclaanayaan oo xaggiisa ayay usoo ururayaan amaa qofkii waxa weeye xumeeya way ka cararayaan saa daraaddeed buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin beexabikum ilay kuwa aan ugu jeclahay dadka oo aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama majliskaygana maalinta qiyaamaha ugu dhow oo fadhiisanaya markaasay saxaabadu waxay rahaan bela yaa rasuul allah noo sheeg qaala wuxuu yidhi axsanukum khuluqan kuwa waxa weeye akhlaaqdoodu wanaagsan tahay riwaadaha qaarkood xadiidkaa waxay ku zaa'idinayaan kuwa aladiina ya'lafuuna wa yu'lafuun kuwa waxa weeye dabacsan almuwada'uuna aknaafan kuwa dabdabacsan oo dadka u dabacsan oo dadku jeclaanayaan oo dadka soo aruurinaya oo lagu soo uruurayo oo dadku ay rabaan oo aan laga cararaynin haddaba qofka wanaagsan dadku kama cararaan haddii laakiin qofku uu xun yahay dadku waa ka cararaya haddaba nebigu waxa uu leeyahay almu'minu ya'luf ya'lafu qofka mu'minkaa wa yu'lafu walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf qofka mu'minkaa sifaadkiisa iyo dabeecadihiisa waxaa ka mid a xadiidka waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyaa werinaya iyo bazaar wa qaala alhaytamiyu fi mujmaci zawaa'id isnaaduhu saxiix rijaaluhu saxiix ayuu yihi wa saxaxahu sheikh alalbani raximahullah fi saxiix aljaamic asagiir ayuu ku saxiixinaya wuxuu xadiidkaayna barayaa marka aadaabta qofka muslimkaa looga baahan yahay sifaadka qofka mu'minkaa oo dhammayska tiran oo min kamaali liimaan helay oo dhammaystirmay waa qofka dadka isagu aruurinaya oo dadku usoo ururayaan oo aan dadka kala geynaynin oo aan dhibaato u geysanaynin haddaba yaan markastoo ururintaa khalad laga fahmin dadka qaar baa khalad ka fahmay oo yidhi haddiiba nebigu uu yidhi dadka hala aruuriyo innaguna marka dadkii aan aruurino oo waxa weeyaan bidcadii laga hadlin oo bidcadooda iyo xumaantooda iyo shirkigooda dadku iyagoo wata hala aruuriyo hala soo dhaweey waa kala labo ikhwaani fillaah in dadka loo turo oo loo naxariisto oo garabka loo raariciyo oo tawaaduc loo sameeyo oo la soo dhaweeyo iyo in xumaanta laga aamusaa waa kala labo qofka adoo si kasta usoo dhaweynaya haddana waajib waxaa alamru bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar waayo haddii qofkii uu khalad wato ama caqiide xun wato ama uu waxa weeye siyaasad iyo wax khariban uu hoosta ku wato oo doonaya inuu dadkii ku aruuriyo oo uu ku sameeyo taxasub iyo kooxa kooxaysi waa la radiyaya waana loo caddaynaya ma soconayso qaacidadii baatilka ahayd oo waxa weeye ay la yimaadeen qoliyii ikhwaanmuslimiinka ay yidhaahdeen yacduru bacduna bacdan fima ikhtalafnaa fiih wanatacaawanu fima itafaqnaa fiih hadihi qaacidatun baatila qaacidadaas oo kale lama ogola waxay yidhaahdeen wixii aan isku waafaqnana waa ku wada shaqaynaynaa wixii aan isku khilaafnana waanu isugu cududaaraynaayo isku radin mayno oo waa isku aamusaynaa qofkii khaldan oo innaga inaga mida yaan khaladka loo sheegin oo hala daayo haddii kale waa la kala cararaya laa diinta islaamka waxay taqaanaa xaqa caddee qofkii ilaahay hanuun la maagay baa xaqa raacaya marka nebigu meesha uu leeyahay dadkaa lasoo dumo waxa weye xaqa ayaa lagu soo wada dumaya xaqaa loo caddaynaya haddii xaqa markaa dadku ay raacaan wanaag oo dhan baa imaanaya haddii aan xaqa la raacinna khasaaro oo dhan baynu ku dhacaynaa sidaas daraaddeed waxaa lainooga baahan yahaa rag iyo dumarba qof walba sidii nebigu ahaa calayhi salaatu wassalaam tusaalihiisi inaynu ku dayanno oo qof walba uu maaragtay u naxariisan jiray qalbigiisa qalbi dabacsan fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik ayuu yihi ilaahay naxariis iyo dabacsanaan ilaahay geliyey ayay dadku saxaabadu u jeclaanayeenoo nebiga waxa weeye u agjoogeen hadduu nin aad adag ahaan lahaa oo dhib badan oo waxa weeye mashaakila way ka carari lahaayeen haddaba xaqana nebiga calayhi salaatu wasalaam kama gaban jirin waataynu soo marnay axaadiistii faraha badnayd oo haddii nebiga uu arko iyadoo wax diinta ka mida lagu xadgudbay inuu xanaaqi jiray oo waxa weeye uu nahyin jiray oo uu ka hadli jiray oo qofkii ku xadgudbaa uu wax ka qaban jiray amaa haddii qofku uuna wax diina ku xadgudbin ee ay tahay arrintu maaragtay wax adduunye ku saabsan ama naftiisa markaa waxa weeye wuu u turi jiray oo naxariisan jiray kamana aargoosan jirin sidaasay saxaabaduna ahaayeen ridwaanullahi calayhim iyagoo oo dhan dabeecaddaas iyo dhaqankaa wanaagsan ayuu nebigu ku soo tarbiyey caaisha radi allahu canha bal aynu fiirino tacaamulkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay nin baa soo idan weydiistay markaasuu wuxuu yidhi i'danuu lahu bi'sa akhu lcashiira ama ibnulcashiira u idmuu yidhaah soo gale waxaa baas yeeshay macnaha kaas nebigu ninkaasuu sheegaya oo macnaha nin xun oo dabeecad xun oo dadkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka uu la nool yahay aad iyo aad dhiba u dhibaateeya buu ahaa dhaqankiisii markuu soo galay bay caaisha waxay leedahay markuu soo galay ayuu nebigu hadalkii u dabciyey oo wejiga u furay oo soo dhoweeyey hadhow markuu baxay bay waxay tihi caaisha rasuulka ilaahayow hadalkii aad tiri markii horena saasaa tiri kabacdina ninkii hadalkaad u debcisay oo waad soo dhoweysay eesee tahay xaalku qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa caaisha ina shara annaasi man tarakahu annaasu itiqaa'a fuxshi dadka waxaa ugu shar badan ay ilaahay agti qiyaamaha qofka dadku ay ka cararayaan hadalkiisa oo waxa weye sharkiisa ay ka cararayaan haddaba qofka sharkiisa laga cararo oo waxa weeye markuu hadlo qof waliba uu ka cararayo ama qof walba uuna la hadlaynin isagoo len nafahaaga aada la nabadgeshid mid khayr lama waa mid inkaar qabo weeye ilaahay agtina aan wanaag u jirin khulaasada marka qodobkaa waxa weeye inaynu noqonno dad dabacsan oo aan dhibin ummadda islaamka oo wanaagga ugu yeedha laakiin wax xumaan ah oo diinta islaamka khalad ku ah qofna ugu mujaamalayn mayno mujaamalo diinta islaamku ma ogola iyo waa hebel ayaan lala hadlin kan dadka aada ugu jeceshahay hadduu khaldamo oo diinta islaamka ku khaldamo waa loo sheegayaa xaqaana waa la odhanayaa inuu xaqa raaco ayaa isagana wanaagga ugu jiraa oo uuna markaa dhinac marin amaa dad badan waa inay fahmaan inaysan ahayn macnaheedu marka xaqa qofka loo sheegayo in qofka wax loo dhimay qofka isagaa loo naseexaynaya walow ha noqdo shiikha aynu dadka ugu jecelnahay kan dadka ugu wanaagsan ha noqdo kan ugu fiican kan ugu cilmi badan hadduu khaldamo nubayin lahu waa loo caddaynayaa xaqa waa loo sheegayaa fa in taaba haddii uu toobad keeno waa wanaag iyo khayr oo waxa weeye khaladkuu ku dhacay lagu ceebaymayo hadduu istimraar la yimaado oo ku adkaystana oo markaa waxa weeye wax khalada ama bidco ah ama diintii khilaafsan uu ku dhacana waxa weeye markaas waa ummaddaa looga digayaa waana loo sheegayaa khaladkiisa si dadku uga digtoonaadaan qodobka ku xiga waxaan ku soo qaadaynaa taxfudu taxfadu asira gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay sirta ilaaliso qof islaama wixii uu kugu siraysto waxaa la rabaa inaadan cidna u sheegin soomaalidu dhaqan xun bay leeyihiin oo aad iyo aada u khaldan qof baa wax ku siraysanaysaa hadhow buu ama qof baa wax ku siraysanaya uu kuu sheegayaa markaasuu wuxuu ku leeyahay ha sheegin qari baa la yidhi oo maxaad aniga iigu sheegaysaa haddii qari lagu yidhi markaad aniga i leedahay qari oo aad qof walba u sheegtay oo qari tiri hadda marka hadalkii waa baxay waxba ma aad qarin sirtii iyo ammaanadiina waad ku xadgudubtay oo khadaabaad ku dhacday haddaba sirtu laba nooc bay u kala baxdaa qeyb waxa weeye ummadda oo dhan ka dhaxaysa oo waxa weeye maaragtay dadku intaas dhex maraysa iyo qeyb khaasa oo aada u sii adag oo waciid badan oo adag ku soo arooray oo odhanaya maaragtay ninka iyo xaaskiisa wixii dhex mara iyaga lama rabo in cidna loo sheego abadan haddaba gabadha muslimadda oo diinteeda garanaysa iyo ninka muslimkaaba waxaa laga rabaa inay sirtooda qariyaan oo waxa weeye aan qof wixii uu kugu ammaansaday banaanka la dhigin bal waxaynu soo qaadanaynaa siday saxaabadu ugu dadaalayeen inay sirta qariyaan oo qof wixii uu ku siraysto aynan banaanka dhigin waxaynu soo qaadanaynaa oo shawaahid u ah arrintaa saxaabada arrintii ka dhex dhacday dhexdooda abubakr radia allahu canhu waxaa dhacday cumar bn khadaab radia allahu canhu gabadhiisi xabsa bintu cumar ayaa ninkeedii dhintay ninkeedii ayaa dhintay oo waxa weeye markii ninkeedii dhintay ayay n waxay cumar bn khadaab wuxuu doonay in uu markaa gabadhiisii uu guur u raadiyo imaamu albukhaari baa werinaya can cabdillahi bni cumar bni khadaab anna cumar bna khadaab radia allahu canhu xiina ta'ayamat bintuhu xabsa markay gabadhiisii garoobka noqotay oo dee waxa weeye ay ninkeedii dhintay ayuu wuxuu u yimid cuhmaan ibna cafaan radia allahu canhu markaasuu u bandhigay oo wuxuu yidhi in shi'ta haddii aad doontid ankaxtuka xabsata binti cumar gabadhayda ayaan kuu guurinayaa ee ka waran diyaar ma u tahay dhaqankaa innaga soomaalida waa ku yaryahay macnaha ninka waxaa la rabaa aabbuhu inuu gabadhiisa ka welwelo haddii gabadhiisii ay nin la-aan tahay oo waxa weye rag wanaagsan u raadiyo ma aha ceebna ma aha wax xumaanana ma aha waayo sababtu waxa weeye gabadi wanaageedu waxa weeye inay guri ku jirto oo nin uu mas-uul ka yahay haddaba gabadhaan markii ninkeedii dhintay cumar bna khadaab radia allahu canhu wuxuu u raadinayaa raggii ragga ugu wanaagsanaa inuu u bandhigo oo waxa weeye u guuriyo hadday aqbalaan cusmaan baa markaa wuxuu ku yidhi arrintaydaan eegayaa bal iga warsug aduu leeber kabacdi u yimid wuxuu yidhi niyo waxaa ii muuqatay inaanan xilligaan guursan karin oo aanan maanta guur u bambixi karin oo awoodi karin waayahay buu yidhi wuu ka tego abubakar buu u tegi abubakar buu u bandhigay oo yidhi haddii aad doontid gabadhayda xabsaan kuu guurinaya abubakar waa aamusay marka ma hadlin ma jawaabin isugna ma dhihin ma rabana ma dhihin waa aamusay cumar waa ka xumaaday arrintii maadaama dee nin weyn uu la hadlay nin weyn oo ku yidhi gabadhaadi gabadhaydii baan ku siinaya ood u jawaabi weyday xoogaa dee markaa curfiga arrin wanaagsan ma aha cumar waa iska joogay laba beri kabacdi markuu joogay ama saddex beri ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xabso soo doonay oo nebigii baaba markaas xabso doonay oo cumar weydiistay cumarna waa siiyey waa meerkii waa dhacay oo waxay ka mid noqotay xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar baa markaa wuxuu u yimid cumar oo wuxuu yidhi lacallaka wajadta calay macnaa waxaa laga yaabaa inaad ii carootay markii aan arrintaa hadalka kugu soo celin waayey jawaab markaasuu yidhi ha waan kaa xumaaday markaasuu wuxuu yidhi iima diidin inaan kuu jawaabo laakiin waxaan ogaa nebiga oo waxa weeye soo qaaday oo xabsa oo doonayay inuu maaragtay arrinta ku jiray macnaha abubakar nebiga mar walba waa sheekaysan jireen marka abubakar wuxuu ogaa nebigoo soo qaadoo yidhi xabse haddaan guursado bal ka waran oo kala tashaday haddaba markaa abubakar wuxuu diiday wuxuu yidhi waxaa ii diiday falam akun liufshiya sira rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam ma aanan ahayn buu yidhi mid sirta nebiga faafiya haddii nebigu ka tegi lahaayo iska dayn lahaana waan guursan lahaa xabsa oo waan ka aqbali lahaa macal shaahidku hadda waxa weeye aan usoo xadiidka un keenayno abubakar cumar wuxuu ugu jawaabi waayey maadaama uu ogaa nebiga oo soo hadal qaaday oo arrintaa waxa weeye hadalba kala tashaday ayuu diidayey inay sirtiisii banaanka u baxdo oo masalan hadduu yidhaahdo markuu saa u sheegay war aniga iga daayo gabadha nebigaaba hadal haye nebiga si de sirtii nebigu banaanka u saar ile waxaa dhici kartay nebigu inuu dib inta u tashado uu iska daayo arrintii isagoon cumar ba weydiin haddaba sidaa daraaddeed ayuu abubakar u diiday inuu waxa weeye sirtii nebiga uu faafiyo waa arrin aada iyo aad markaa u muhiima sidoo kale xataa caruurta yaryarka iyo dumarka iyo dadkao dhan baa arrintaa ku tarbiyaysnaa xilligii nebiga anas ibnu malik radi allahu canhu baa waxa uu leeyahay imaamu muslim suu warinayo ataa calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa ana alcabu maca alghilmaan aniga oo ciyaal la cayaaraya anas wiil yar buu ahaa oo nebigu waa markuu madiina yihi wiil yaroo toban jir u ahaa marka aniga oo cayaaraya oo dhalinyaro la cayaaraya ayaa nebigu ii yimid markaasuu meel ii diray fa bacatanii ilaa xaajatin arrin buu ii diray waan soo daahay markaa hooyaday baan hadhow u yimid markaasay waxay tihi maa xabasaka maxaa kugu dhacay waad u soo daahday faqultu waxaan ku yidhi bacatanii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa meel ii diray oo hawl ii dirsaday lixaajatin qaalat waxay tihi oo muxuu kuu diray maa xaajatu qultu waxaan ku yidhi bu yar anas waa wiil yar macal shaahidku waa halkaas si fiican u fahma wuxuu yidhi innahaa sir sirun waa sir weeye nebiga arrintiisa ma aha inaan hooya kuu sheego qaalat waxay tihi laa tukbiranna bisiri rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam axadan cidna ha u sheegin sirta nebiga qari marka maadaama ay sirba tahay awal markii hore waxay moodeysay markay weydiisay arrin iska caadiya markuu yidhi waa sir ayuu waxay ku tiri oo kusii adkaysay cidna ha u sheegin anas wuxuu yidhi markuu xadiidka warinayo wallahi low xadahtu bihi axadan laxadahtuka bihi yaa haabit haabit oo raawiga ka warinaya oo taabiciya ayuu waxau leeyahay haddii aan waxa weeye cid u sheegayo adigaan kuu sheegi lahaa ya macnaha cidna uma sheegin anas oo xilli dambe warinaya xadiidkii ayaa saa dhahaya waa isagoo caruura wixii lagu siraystay ilaa hadda uu weynaaday weligii cid uma sheegin haddaba saasaa la rabaa qofka muslimkaa wixii lagu siraysto inuunan cidna u sheegin oo waxa weeye maaragtay heerkaas ayaa la gaadhsiinayaa wixii sira xataa carruurtii iyo dumarkii ayaa saa u qarinaya oo waxa weeye aan sirtii faafinaynin maxaad moodaa marka raggii maantana cid la aamini karo ayaaba iska yar oo waxa weeye qof walba wixii aad maanta ku siraysid ku siraysatid biri iyadoo banaanka la dhigay ayaa waxa weeye arkaysa haddaba qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu arrintaa iska ilaaliyo sidaa daraaddeed bu nebigu wuxuu leeyahay ina min shara annaasi manzilatan yowma alqiyaama alrajulu waa sirtii labaad oo khatarta ahayd sirtii intii hore waxaynu kaga soo baxaynaa wixii caamka ahaa oo dadka iyo adinkeeda dhex marayay dadka oo dhan amaa midda ugu xun oo aan la ogolayn in qofba loo sheego waxa weeye waa sirta waxa dhex mara ninka iyo xaaskiisa nebigu wuxuu yihi ina min shari annaasi cinda allahi manzilatan yowma alqiyaama alrajula yufdii ilaa imra'atin wa tufdii ilayhi tuma yanshuru siraha nin intuu xaaskiisii u tegey oo jimaac ugu tegey hadhow sirteedii faafinayo dadka ugu sheekaynaya waa wax aada iyo aada u xun inuu qofku arrimaha labada qof dhex martaa khaasatan waxyaalaha sariirta dhex mara in banaanka loo saaro waa arrin aad iyo aada u xun nebiguna wuxuu ku meselay markuu saxaabada la hadlay sida asmaa ay werinaysay isagoo saxaabadii la jooga ayuu wuxuu ku yihi nebigu arrintaa ma dhici kartaa in qofkiin ka sheekeeyo oo aad ku sheekaysaan markaasay aamuseen markaasay waxay tihi haa rasuulku ilaahi way dhacdaa oo ragguna waa ku sheekeeyaan dumarkuna waa ku sheekeeyaan ha samayn inuu yidhi markasa waxay la mid tahay arrintaasi shaydaanun shaydaan ataa shaydaana shaydaanad u tegey oo dadkii ay eegayaan dama shaydaan baa xishoonaya haddaba markaa nebigu wuxuu ku metelay labada qof oo waxa weeye sirtoodii banaanka u saaraya inay la mid yihiin shaydaan iyo shaydaanad isku tegey oo dariiqii dadkii o dhan oo ujeeda waxa weeye isugu tegaya waa wax aad iyo aad markaa wuxuusnimo ah oo aan loo baahnayn dadka waxaa laga yaabaa khaladaad meelo badan bay kaga dhacaan arrintan qaar baad waxaa arkaysaa khaasatan markay isku xanaaqaan nin iyo xaaskiisii oo isku fiicnaa oo weligood sirtooda sheegi jirin baa isku xanaaqaya kuwaa dhex gelaya shayaadiin baa ka faa'iidaysanaysa markaasay waxa weeye nashrinayaan oo qof walba qofkii kale ceebtiisii sheegaya lama ogola waxaa waa arrin aad iyo aada u khaldan waayo sababtu waxa weeye qofkan haddii aad waxa weye xataa isfurtaan oo kala tagtaan lama ogola in sirtii banaanka loo saaro waa arrin aad iyo aad u xun oo aan la ogolayn in sirtii la faafiyo waa arrin aad iyo aad khatar u ah hala iska ilaaliyo markaa arrimaha noocaasa qodobka ku xiga waxaan kusoo qaadaynaa dariiqatu lweji gabadha waxaa laga rabaa muslimadda iyo ninka muslimkaaba inay noqdaan kuwo weji furan oo bashaasha oo qofka wejiga maxbuuska ah khayr ma leh waa laga cararaa dadku waa necab yihiin waa weji maxbuus bay leeyihiin qofkaasi waa xirxiran yahay wixii xun baa laga xishoodaa oo laga la iska daayaa oon lagu hadlin laakiin inaad qofka soo dhoweysid inaad wejiga u furtid khaasatan dumar haddaad tihiin dumarkii waxa weeye dumar baa iga soo booqanaya gabadhii walaashaay oo kusoo booqatay haddaadan soo dhoweynin oo wejiga u furin oo aadan bashaashnimo tusin oo aadan marxabaynin oo aadan soo dhoweynin de waxa weeya lagaa xumaanaya saa daraaddeed buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kamaa fi saxiixi muslim nebigu inuu yihi laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqaa akhaaka biwajhin aliiq khayrka waxyaalaha macruufkaa ha yaraysanin oo ha xaqirin iyo kula yaraanin ee wixii wanaaga oo aad samayn kadib samee haba yaraadee ha xataa allaha ka dhigo inaad la kulantid walaalkaa markuu kaa soo horbaxo ama guriga kuugu yimaado weji furan oo wanaagsan inaad ku soo dhoweysid waa min almuhiim wax aada iyo aada muhiima wey haddii kale waxa weye dadkii waa kaa cararayaan oo waxaa la odhanayaa qofkaani qof dabeecad fiican maaha qof dadka soo dhoweeya maaha waa arrin aada iyo aada markaa u xun ha la iska ilaaliyo markaa in wejiga la xumeeyo oo weji furaan baa la rabaa iyo dabacsanaan khaasatan dee ninka iyo xaaskiisa iyo guriga daa'iman waa in lagu wada noolaadaa weji furan iyo waxa weye bashaashnimo iyo hadal macaan wa ilaa haddii kale waxa weeye noloshii waa adkaanaysa sidaasuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay jariir ibni cabdillahi albajali radia allahu canhu wuxuu leeyahay ma xajabanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam mundu aslamtu nebigu weligii guriga igama xiran oo iima diidin ilaa maalintaan islaamay walaa ra'aanii ilaa tabassama fii wajhii marba haddaan uu arko oo waxa weeye aan u imaadana wuu ii qosli jiray oo wejigu iisoo dhawe ii farxin jiray oo weji furan buu igu soo dhoweyn jiray taasaa la rabaa marka qofka muslimkaa inuu noqdo oo waxa weeye uu nebigu saxaabadiisa saasuu ku tarbiyeynayey innaguna inaynu ku dayanaa la rabaa weji maxbuusnimaduna wax wanaagsan maaha qofka walaalka ay haddaad dariiqa isaga soo hormartaan ood iska soo horbaxdaan waa in la isu salaamaa waa in la isku duceeyaa waa in waxa weye la iswaraystaa wixii wanaaga haddaba ma aha in waxa weeye wejiga inta la isku duuduubo la kala jeensanayo ama waxa weeye dhib iyo mashaakil meeshii qofkii shaki baa geli kara waa arrin aad iyo aada u xun ma fiicna weji maxbuusnimadu qodobka ku xigaa waxaa la rabaa gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba inay noqdaan khafiifatu dhilli buu yihi mualif ay macnaha qofku waa inuu noqdo qof dabacsan oo aad iyo aad u dabacsan oo aan ad adkayn oo hadalkiisu dabacsan yahay oo qofka muslimkaa wax wanaagsan uu waxa weeye kala kulmi karo laakiin hadduu qofkii noqdo qof mutakabira oo waxa weeye maaragtay jabbaara waa arrin aad iyo aada u xun oo dadka iskala weynaado marka dadkii qofku inuu iskala weynaado ma aha waa inuu noqdaa qof dadkiisa ku dhex jira oo mar la sheekaysanaya oo mar la kaftamaya oo waxa nabiga calayhi salaatu wasala wasalaam saxaabada waa la sheekaysan jiray oo waa la kaftami jiray marka qodobkaani wuxuu ka hadlayaa kaftanka iyo sheekada bannaan inay diinta islaamku kuma laha mar walba waa inaad noqotaa mid aamusan midaan kaftamin mid ma aha nebiga nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa la kaftami jiray waxaana dhacday cabdullaahi ibni camar ibni caas ayaa nebiga wuxuu ka qori jiray waxyiga maalintii dambe waxaa dhacday rag saxaabadii ka mid ah waxay yidhaahdeen nebiga wax walba ha ka qorin waayo sababtu waxa weeye mar inuu xanaaqsan yahaa dhici karta markaasuu cabdullahi ibni camar ibni caas nebiga u sheegay markaasuu wuxuu yihi qor oo in aniga waxaa xaq ahayn afkayga ka soo bixi maye wax xaqa un baan ku hadlaya laa aqulu ilaa xaqan wax xaqa un baan odhanayaaye qor qaarna waxay yidhahdeen saxaabada waxa weye sida imaam albukhaari uu ku warinayo fi ladab almufrad ayay waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow inaka tudaacibuna waad nala cayaaraysaa waad nala kaftamaysaa fa qaala wuxuu yidhi inii laa aqulu ilaa xaqan anigu waxaan xaq ahayn kuma hadlo marka xadiidkan waa xadiis saxiixa imaamu albukhaari baa ku warinaya fi ladab almufrad wa saxaxahu sheikh albani fi ladab almufrad muxuu ina tusayaa marka nebigu waa kaftami jiray waa la cayaari jiray saxaabada dee cayaarta macquulkaa ma aha cayaartii caruurta laakiin ragga waaweyn waa iska kaftamaan ereyo kaftana waa ladh waa la isdhahayaa ma ahay nin daa'iman maxbuus oo weji xiran oo sida madaxda oo kale oo dadka iskala weyn ma ahayn saxaabadu ku dhex jiray wuu la fadhiyey wuu la sheekaysanayey meel buu la fariisanayey waa la kaftamayey hay laakiin waxaan xaq ahayn ma oranayn soomaalidu intuu ku caayo oo adiga iyo qabiilkaaga iyo meeshaa ka timid oo dhan ba caayo ayaa markaad tiraahid waad khaldan tahay maxaad saan u leedahay u kuleeyaha kula kaftamay maxaad ila kaftamaysay baatil baad ku hadashay ila kaftan laakiin wax xaqa igula kaftan marka waxa xaqaa la rabaa in lagu kaftamo ee maaha in cay lagu kaftamo iyo xumaan xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam u fiirsada wuxuu leeyahay anas ibnu malik radi allahu canhu waxaa jira wiil yar oo la ohan jiray abaa cumayr marka waxaa dhacday wuxuu lahaa buu yihi shimbir yara oo u ku cayaaro oo nuqayrka yarkaa nuqayr loohan jiray shimbir yara shimbirkii baa marka ka dhintay marka nebiga calayhi salatu salaam baa wiilkan mar walba la kafkaftami jiray wiil yar buu ah oo madaxa u salaaxi jiray markaasuu wuxuu arkay maalintii dambe baa la yidhi wiilkii yaraayoo murugaysan markaasuu yidhi maxaa ku dhacay maanta abaa cumay markaasuu wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen waxaa ka dhintay shimbirkiisii markaasuu u yimid nebigu oo wuxuu ku yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr waa kaftama la kaftamaya isagoo la kaftamaya oo macnaha doonaya inuu xusniga ka baabi'iyo ayuu saa ku leeyahy haddaba ma aha macnuhu in ay tahay waana xadiis saxiixa oo sheekh albani raximahullah ku saxiixinayo waxa weeye fi saxiix aljaamic sagiir ma aha marka inuu qofku ilmaha ka faamo innaga raggeena maanta iska daa ilmo kale kuwa ay dhaleen bayna xataa la kaftamaynin oo kasii jeensanayaan oo dhaqan adag lagula dhaqmaya waa khada waxaa la rabaa ilmahaaga inaad la cayaartid ragow dhaqankaa in la bedelo baa loo baahan yahay oo dumarka lala cayaaro oo ilmaha lala cayaaro oo lala kaftamo oo waxa weeye naxariis iyo wanaag reerku ku dhaqmaa la rabaaye ad adayg keliya qiimo male ad adayga waxbaa ku duma ee waxba kuma dhismaan marka waa in la dabacsanaabaa oo waxa weeye ilmaha madaxa loo salaaxaa oo la dhundhunkadaa oo dumarka iyo carruurta iyo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin dabacsanaane dabacsanaan lagu wada haddii kale mawjada badda maanta socota oo adduunka w lagu harqanaya waa la gedoomayaa oo reerkii waa baaba'aya haddaan saa lagu wadina waa inaa ogaataan waxaa dhacday nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam bal ereyada waxaan fiirinaynaa nebigu ku kaftami jiray wax baatila ku arki maysid waa kalaam wada xaqa nin baa nebiga u yimid markaasuu wuxuu weydiisanayey rakuub uu fuulo oo geelaa la fuuli jiray geelaa berigaa baabuuro ahaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi anaa xaamiluka calaa waladi naaqa waxaan ku saarayaa oo ku siinayaayoo kaaga dhigayaa rakuub ilmaha ay hashu dhashay marka ilmaha hashu dhashay wuxuu u fahmay ninkii ilmo yaroo hadda dhashay waladu naaqa waxaa la yidhahdaa wax markaa dhashay laakiin cumuuman xoolahoo dhan dee geel oo dhan hal baa dhasha geel oo dhan waa ilmo hal dhashay mid walba maalin buu ilmo ahaa wuu koray innaguba hadda dadku kulligeen maalin baynu carruur soo marnay qof walba waa kore waa weynaaday laakiin carruurnimu soo mara ninkii wuxuu yihi rasuulka ilaahay maxaan ku samaynayaa anigu walada naaqa ilmo yara oo hal dhashay dee miyuu imaba qaadi kare markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi wahal talidu libila ila nuuq oo geela aada aragtay oo dhan hal unbaa dhashay soo ma neef walba maalin unbaa hal dhashay soo ma oo kulligood sow ilmihii hasha ma ah xadiis saxiixa oo waxa weye adab almufrad uu ku saxiixinayo sheekh albani raximahullah ay macnaha mina waa kaftan baa loo jeedaa oo ninkii markaa wuu fahmay ay nebigu ninku markii hore kama uu wadi nebigu inuu waxa weeye ku dheeldheelayo waxa weeye hadal kaftana laakiin aan a khalad ku jirin oo waxa weeye kaftana weeye oo wax dhibaataan ahayn kan soo socdaa kasii daran oo waxa weye bal nebigu si ula kaftamayey oo waxa weye maaragtay dadka uu la dhaqmayey uu ahaa qof bashaasha oo aad iyo aad u kaftamaya oo waxa weye aan xirxirayn oo saxaabadiisa wanaagga uu kula soconayey bal aynu fiirino imaamu axmed wuxuu warinayaa raximahullah anas bin malik isagoo ka warinaya waxaa jiray buu yihi nin reer baadiye ah oo la oran jiray zaahiran zaahir kaana ismuhu zaahiran ayaa la ohan jiray miyi buu marka deganaa wa kaana yuhdii ila nabiyi sala allahu alayh wasalam alhadiya min albaadiya baadiyaha ayuu nebiga wax uga keeni jiray usoo hadiyeyn jiray waad aragteen reer miyiga markii baadiyaha dadku degan yahay qofka reer miyiga ahi markuu yimaado ama xoogaa caana ahu usoo qaadin ama subag ama hilib ama neef wuxuunbuu u keenaya waa nin reer miyiga xoolo haysta marka hadba nebiga markuu magaalada yimaado hadiyad buu u keeni jiray baadiyaha uga keeni jiray marka nebigu wuxuu dhaqankiisu ahayd waxa la yidhahda abaalgud fa yujahisuhu nabiyu sala allahu alay wasalam nebiguna waa diyaarin jirayo markuu u keenay hadiyadii oo maalintii guriga uu joogo oo soo dhoweeyo ayuu hadhow isaguna amba bixin jirayo waxa weye maaragtay sonkor iyo wixii magaalada uga baahnaa buu amba bixin jiray innagaba hadda reer miyigeennu waa saas qofku maanta markuu miyig ka yimaado ile reer miyigii meel fog bay ka imaanayaan waxaa laga yaabaa maalin walba inuusan imaan oo bishii mar ama laba jeer yimaado marka haddii uu reerkii magaalada qaraabadiisiibuu wax u keenayaa iyaguna way amba bixinayaanoo raashin iyo sonkor iyo waxbaa la siisiinayaayo dhar iyo waa la amba bixinaya marka nebigu wuu amba bixin jiray oo ninka intuu diyaariyo wax u diyaariyo buu sagootin jiray wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yuxibuhu wuu jeclaa nebigu aad buu u jeclaa buu yihi anas wuxuu yihi marka wa kaana rajulan damiiman damiimku waa ninkaa quruxda badnayn macnaha nin qurux badan ma ahayn xoogaa nin wuxuu ahaa qof walboo bini-aadmiya waa qurux badan yahay laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim laakiin in xoogaa laga qurux badan yahay buu ahaa dadku say u arkaan markaasu wuxuu sameeyey maalin baa wa huwa yabiicu buu yihi mataacu nebigaa u yimid faataahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa huwa yabiicu mataacahu waxbuu keensaday magaaladii isagoo iibinaya suuqii ayaa nebigu u yimid gadaal buu nebigu inta ka soo maray ayuu markaa labada gacmood wuxuu kaga qabtay labada indhood waad arkeen dhaqankaa soomaalidu ba waa isticmaashaa qofaad garanaysideen kuu jeedin inta gadaal ka soo martid aad markaa madaxa intaad qabat wejiga indhaha ka saartid si uu kuu garan waayo oo indhaha qabatid si uuna kuu arag markaasuu ninku wuxuu yidhi arsilnii man haada isii daa waa kuma faltafata fa carafa nabiya sal l sl nebig uu gartay inuu nebigii yahay nebigi inuu yuu gartay si waa isku dhejiyey isagiiaada isku dhejiyey oo xabad dhabarkiisii kusii dhejiyey nebigoo aan kaba bixin oo meeshii isku dhejiyey markaasuu nebigu wuxuu yihi isagoo la kaftamaya intuu saa u qabtay man yashtari alcabda addoonkan yaa iga iibsanaya markuu isku dhejiyey ayuu yihi war addoonkan yaa iga iibsanaya markaasuu ninkii inta qoslay wuxuu yihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow waxa weeye idan wallahi tajidunii kaasidan macnaha mid kugu baaraan noqonaya ey cid iga kaa iibsatay heli mayo ninkaa foosha xun baan ahayoo cidna iga kaa iibsan mayso markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam laakin cinda allahi lasta bika'sin matii mid baaraya ilaahay agti riwaayad kale waxay laakin cinda allahi anta qaalin mid qaaliyaa tahay ilaahay agti waayo ninka nebigu jeclaaday waa nin aada iyo aada u qaali ah xadiidkaa imaamu axmed baa werinaya wa warijaaluhu صaxiix kama qaala alhaytami haytami fi mujmac zawaaid wa صaxaxahu alcalaamaة اlalbani fi صaxiix اljaamic ayuu ku saxiixiyey iyo mishkaat lmasaabiic iyo mukhtasar shamaa'il muxamadiya intaba waa ku saxiixinayaa waa xadiis saxiixa marka haddaba marka halkaa waxaad ka garanaysaa nebigu suu saxaabadiisa ula cayaarayo ula kaftamayey inuuna ahayn mid xirxiran inuuna ahayn mid waxa weeye saxaabadiisa ka faamaya ama waxa weeye aan la hadlaynin ama la kaftamaynin waxaasoo dhan ma ahayn haddaba innagana haddaynu xaqiiqada usoo jeensanno waxaad arkaysaa raggeenna maanta soomaalida aad iyo aad in badan in dumarkoodi uga dacwoonayaan wuu ad adag yahay waxa weeye waa dhibaato weyn weeye in arrinta noocaasa waxa weeye aynu maanta ku sifowno innaga oo intaa waxa weeye diintii islaamka garanayna oo ku dhex jirna marka ilaahay laga cabsado waxaa kaloo dhacday nebiga ayaa waxaa u timid islaan cajuuza cajuuza waxaa la yidhahdaa luuqada carabiga qofka gaboobay soomaalidu marka luuqadeeda waa iska islaam weeyi waa yeela baa u timid faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow udcu allaha an yadkhulna aljanna ii ducee ilaahay jannada inuu geliyo markaasuu nebigu isagoo la kaftamaya wuxuu ku yidhi yaa umma fulan yaa umma fulan marka riwaayadaha ibnu xajar baa caddeeyeyo ibnu fulanta waxay ahayd baa la yidhi safiyata binti cabdilmualib waa umu zubayr ibn cawaam cabdullahi ibnu zubayr aabihii ayay dhashay azubayr ibnu cawaam oo nebiga ilmaha ku ilmeedba ahaayeen wa hiya camatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa nebiga eedadi oo safiyata binti cabdilmualib weeye oo waxa weeye ibnu xajar haytami haytami ayaa alfaqihi ashaafici ayaa ku keenaya kitaabka sharxu shamaa'il ayuu ku keenayaa juska labaad soddon iyo kow ayuu ku caddaynaya uu leeyahay riwaayadaha qaar baa caddeeyey inay ahayd safiya oo waxa weye nebiga eedadi marka waa zubayr ibnu cawaam cabdullahi ibnu zubayr aabihii ayay dhashay oo nebiga eedadi weye qaala waxay markaasu wuxuu ku yidhi yaa umma fulan ina aljannata laa tadkhulahaa cajuus islaan waayeela jannada ilaahay geli mayso waa naxday markaa de iyadiina waa qof waayeela way naxday oo intay jeensatay bay oyday oo aad u naxday markaasuu nebigu wuxuu yidhi akhbiruuhaa u sheega annahaa laa tadkhulahaa wahiya cajuus iyadoo waayeela geli mayso ina allaha tacaala yaquul inaa ansha'naahuna inshaa'an fajacalnaahuna abkaaran dumarka mu'miniintaa maalinta qiyaamaha iyo ragga mu'miniintaaba muminaad mu'miniintaaba iyo dumarka mu'minaadka kulligood dhallinyaronimaa lagu gelayaa jannada dhallinyaro ilaa soddon iyo saddex soddon intaas da'da qofku ugu fiican yahay oo ugu dhallinyar yahay oo dhammaystiran yahay da'daasaa lagu gelaya marka ma gelayso iyadoo gabowday oo waayeelahe waxay gelaysaa iyadoo dhallinyaro ah oo shaaba oo waxa weeye aada iyo aad u wanaagsan ayay gelaysaa sidaa daraaddeed marka waa iyaduna waa kaftan oo waxa weye nebigu waa la kaftamayey waana xadiid xasana sida sheikh albani raximahullah xasan uga dhigayo fi shamaa'il muxamediya laba boqol iyo shan raqamka ayuu ku keenayaa kitaabka imaamu tirmidi ashamaa'il ayuu xasan kaga dhigaya calaamat albani raximahullah haddaba arrintaasa aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye qofkii waxaa la rabaa in lala kaftamo aan wax xumaana iyo wax dhibaato ana loo geysan oo waxa weye wax xaqa lagu kaftamo axaadiista kale oo aad iyo aad u wanaagsan waxaa ka mid ah maa rawatu caaisha radi allahu canha imaamu axmed xadiidka wariyey kharajat maca nabiyi sala allahu calayh wasalam fii bacdi asfaarihi nebiga ayay la baxday safaradii nebigu u baxayey oo jihaadka ahaa iyadoo loo socdo iyadoo marka dariiqa lasii marayo gabar yarna way ahayd waayo nebigu yaraan buu ku guursaday caaisha iyadoo sagaal jiraa loo dhisay gabar aad u yar bay ahayd marka iyadoo gabar yaroo dhuuban oo caato ah oo dee aan cayinin dumarku markii muddo la qabo way cayilaan oo way ballaartaan laakiin markay gabadha yartaa tahay oo ina nin arag waa gabar yaroo dhuuban oo ishaysato fudud weeye marka iyadoo dariiqa lasii marayo ayuu saxaabadiisii nebigu wuxuu ku yidhi sii socda caaisha iyo nebigaa isku soo haray markaasuu inta laga soo degay awrtii la saaraa geeli ayuu yidhi kaale waa tartamaynaayo kaale waynu tartamaynaa qofkeeni dheereeya waan la tartamay bay tiri fasabaqtuhu waan ka hormaray waan ka dheereeyey hale waa gabar yar oo fudud nebiguna dee waa nin weyn oo markaa konton jira waan ka dheereeyey bay tiri marka bes nebiga wuu iska aamusay waanu iska tagnay ayaan dambe kabacdi dhowr sano ka soo wareegtay ayaa maalin dambe haddana safar loo baxay bay tiri oo aan safarkii raacay aniga oo hilib ifuulay oo cayilay oo waxa weeye kala baxay waayo hilib qofku markuu fuulo dee waa cuslaanaya oo qof dumara noqday ila awal gabar yaroo dhuuladoo fudud bay ahaydee way cuslaatay ayaan baxnay bay tiri markaasuu sidii oo kale wuxuu yidhi saxaabadii sii socda markaasuu soo yidhina soo deji kaari waa tartabaynaayo markaasay tii rasuulka ilaahay oo maanta ani maanaan ordi karaba hilib baa ifuulaya markaasuu yidhi may waa tartamaynaa waa tartamaynaa ila tartam waan tartannay bay tiri waa iga dheereeyey marka markaasuu nebigi wuxuu sameeyey fajacala yadxaku wa yaquulu haadihi bitilka uu ku qoslo wuxuu yidhi tan tii hore u tuura adigana maalintii horea iga dheeraysay anna maantaan kaa dheereeyey isku tuur marka haddaba markaa kaftankaa iyo wanaagga iyo cayaartaas aan wax xumaana ku jirin oo waxa weeye baashaalka ayaa loo baahan yahay ma aha in waxa weeye dadku ay jacjuun iyo weji adayg iyo waxa weeye maaragtay qalafsanaan keliya reerka laguma dhaqi karo reerka waxaa lagu dhaqi karaa saaca bisaaca mar waa in la cayaaraa mar waa la kaftamayaa mar waxa weeye si wanaag dhab a loo wada hadlay hadba nooc ma aha qofku bilow-aamniga naftu wax hadba waxbay u baahan tahay kala bedbedelan iyo waxa weeye kala duwanaansho ayay u baahan tahay intaasoo dhan waxaa ka cajiibsan oo loo baahan yahay weliba dumarku inay si fiican arrintan u fahmaan arrin ay caaisha warinaysa radia allahu canha waxay leedahay caaisha ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam bixariira xariiradu waa maraqaan la kariyo oo markaa dee khubuska iyo wax lagu cuno rootiga iyo oo waxa weeye la cuno wey ee ma aha xariiradii dharka ahay cunto ayaan usoo sameeyey waa maraqan lagu afuro iyo wey aan soo diyaariyey oon soo keriyey bay tiri waan u keenay marka waxaana nebiga la joogtay sawda sawda oo waxa weye xaaskii nebiga ahayd iyaduna ayaa nebiga la joogtay waana gurigii caaisha marka nebiguna waa nala fadhiyey oo nala joogay bay tiri baynii wa baynaha ayuu nebiguna fadhiyey wanabiyu baynii wa baynaha cuntadii baan keenay waanu wada fadhinaa saddexdii baan nahay waa nin iyo labadiisii xaas oo wada fadhiya oo ninkii dhex fadhiyo aad bay arrin aad iyo aad u qurux badan weeye laakiin dumarka soomaalidu maanta ayna ogolayn laakiin waxaan filayaa haddii raggu ka samayn lahaayeen inay ogolaan lahaayeen ee raggii baa ka samaynsan la dhibaatadu inay halkaa ka socoto ayaan filayaa wa ilaa dumarka soomaalidu xaqiiqatan anigoon ammaanaynin oon waxa weeye wax khalada ku ammaanayn ayna lahayn waxa weeye dumar aada u dabacsan weeye oo waxa weeye la la dhaqi karo oo waxa weeye naxariis badan laakiin waxaa loo baahan yahay in qofka laga sameeyo oo waxa weye laga keensado dabacsanaanta iyo wanaagga marka waxay tiri nebigu waa na dhex fadhiyey labadeedii markaasaa waxaan ku idhi kuli cun baan ku yidhi iyadii nala cun cuntada markaasay diiday oy tiri maya ma cunayo aniga fa qultu waxaan ku yidhi bay tiri lata'kulinna waad cunaysaa wallahi waad cunaysaa haddaadan cuninna wejigaan kaa marinaya caaisha radia way kaftamaysaa waxleeda haddaadan cunin oo nala cunin wallahi wejigaan kaaga dhabooqayaa cuntada markaase waxay tiri ma cunayo waxay tihi fa wadactu yadii gacantaan geliyey xariiradii markaasaan fadallaytu wajhaha wejigaan ka mariyey fadaxika anabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga waa qoslay wuu qoslay oo arrintiibuu ku qoslay fa wadaca biyadihi lahaa gacanteedu intuu yada saari wuxuu ku yidhi u mare adiguna siday kugu samaysoo kale ku samee waa la cayaaraya waa la kaftamaya waa arrin cayaara bal u fiirsa xataa qaar ay leedahay riwaayadaha nebigaaba ii qabtay oo yidhi u mari wejiga markaasa intay gacanta gelisay dee sawda waxay ahayd islaan waayeela oo weyn oo aad iyo aad dee qof weyn bay ahayd caaishana gabar yar bay ahayd marka wejigay ii marisay bay tiri yadiina markaasuu nebigii wa rasuulu llahi sala la alay yadxaku uu nagu qosliyey markaa waxaa samaynayna haddaba ikhwaanii fi llahi wa akhawaati waxyaalaha noocaasa oo kaftanka iyo wanaaggu ku jiro imaam abu yacla baa werinaya mujmac zawaaidna waxa uu ku leeyahay maaragtay inuu yahay xadiid xasana haddaba arrimaha noocaasa oo kaftanka iyo wanaagga ku jiro diinta islaamku ma aha diinku odhanaysa qofka waa inuu noqdaa qof aan marnaba kaftamin marnaba cayaarin ma aha waa la ogol yahay kaftanka iyo baashaalka iyo cayaarta laakiin wax diintii kaa dhumiya ama khawaarim almuru'a ama waxa weeye ereyo xunxun ino inuu qofkii caayo qofkii waxaasoo dhan baa la diidan yahay hadda intaas aynu soo marnay erey yar oo khaladana ku arkimaysid waana wax wada kaftan iyo cayaar iyo waxa weeye wanaaga oo waxa weeye markaa dadka isaga baashaalayaan bilow aadmiga naftan oo u baahan tahay baashaalka oo waxa weeye maaragtay iyo kaftanka saasaa marka loo baahan yahay ee hala iska ilaaliya kaftanka qofka diintiisii dhaawacaya oo khawaarim almuru'a oo aada u xun hala iska ilaaliyo qodobka ku xiga tudkilu suruura cala alquluub waxay ku dadaalaysaa gabadha muslimada dadka walaalaheeda oo muslimiinta inay qalbigooda geliso farxad oo markaad aragtid qof walaalkaaya inaad ka farxisid haddaad aragtid inuu xasiin yahay oo murugaysan yahay inaad ka farxisid inaad isku daydi dhibaatada haysa sida aad wax wala qaban lahayd marka waa qaacido caama oo waxa weeye diinteenna islaamka waa diinu yusr waa diin aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye inafaraysa daa'iman qofka muslimkaa oo walaalkaaya inaad maaragtay wanaagiisa aad kala qayb qaadatid oo waxa weeye qofkii aad ka farxisid qalbigiisana aada wanaag gelisid waa in markaa uu qof walba ku dadaalo marka waxaa ka soo horjeeda qodobkaa inaada noqon qof waxa weeye qofkii qalbigiisa dhibgeliya oo waxa weeye maaragtay qofkii ama murugeeya ama qofkii ku ad adkaada ama naxdin geliya ama waxa weeye wax uu daa'iman qofkii ka naxo waayo sababtu waxa weeye caaisha radi allahu canha sida maaragtay imaamu albukhaari werinayo waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wa waxaan waxay ka sheekeynaysaa in ay gabar aroosinaysay oo waxa weeye aroos ay gabar u diyaarisay oo gelbinaysay markaasuu wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa caaisha ma kaana macakum lahwun fa ina alansaara yucjibuhum allahw lahwigu waxaa la yihahdaa imaam bukhaari baa werinaya lahwiga waxaa la yihahdaa waxyaalaha la ysaga baashaalo markaa xilligee farxadda iyo aroosyada iyo iidaha iyo waxyaalaha dadku ay isaga walaahoobaan oo aan laakiin xaaraam ahayn wax xaaraama loo dhowaan mayo diinta islaamku waa inoo ogoshahay akhawaati fillah haddii yowmu farx ay tahay ama ciid ha noqoto ama aroos ha noqoto ama waxa weye xaflad ha noqoto la samaysanayo waa laloo ogol yahay laakiin waxaan la ogolayn wax xaaraana inaynu ku dhacno oo aynu xadgudub samayno marka lahwiga haddii matalan aroos markaa jiro waxyaalo yar yar oo waxa weeye heesaha mubaaxa iyo aan xaaraamta ahayn ammaanta waa ammaanta heesta beleda ah oo waxa weeye dadka xunsanayaan ma aha laakiin in dumarkii ay qaar buraan buraano xoogaa gabadhii ammaanaano wiilkii ammaanaano ninkii iyo iyo gabadhii isguursanayey la am ammaano oo dadkoodii la ammaano diinta islaamku ma diidana oo waxa weeye wax caadiya wey oo maalintaa la iskaga farxiyo oo waxa weeye maaragtay farxadda ku shaqo leh maalmaha ciiddana waa la mid sidaa daraaddeed bay caaisha waxay werinaysaa waxay leedahay sida imaamu albukhaari werinayo dakala calaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa cindii jaariyataani tuganiyaani biginaa'i bucaad laba gabdhood oo yar yaraa ila joogay oo heesayey oy buraanburayeen oo maxay ku buraanburayeen waxyaalihii bucaad bucaad waxay ahayd dagaal hore oo jaahiligii dhex maray waxa weye maaragtay aws iyo khasraj labadii qabiil oo ugu waaweynaa madiina oo aws iyo khasraj la ohan jiro ansaarta ahaa inta aynan islaamin way islayn jireen sida soomaalidu maanta ay tahay laba qabiiloo waaweyn bay ahaayeen way islayn jireen marka marka way isku qoloba qolada kale waa u gabiyi jireen waxa weeye waa la isku buraanburi jiray waxyaala noocaasa marka laba gabdhood oo yar yara baa caaisho la joogay markaasay waxyaalihii ay horay u maqleen oo maalmahaas ka mid ahaa buraanburadii dumarku tirin jireen ayay qaadqaadayeen fadajaca nabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga uu iska seexday oo waxa weeye joodarigiisu intay isaga seexday ayuu iska sii jeensaday ma uu oran joojiya oo waxaad samaynaysaa dee caaishana gabar yar bay ahayd oo waxaasay iska rabtaayo waa maalin ciida abubakar baa soo galay markaasuu abubakar canaantay caaisho wuxuu ku yidhi ma waxaan oo mismaarka shayaadiinta heese iyo baad gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aad waa waa gabadhiisii de caaisha wuu canaantay markaasaa nebigu inta soo fiiriye wuxuu ku yidhi dachuma iska daa waa maalin ciide iska dhaafa iska xoogaha iska baashaaleyne faraha ka qaad caaisha waxay leedahay markay iga sii jeensadeen oo markaa la iska kaydaayey ayaa labadii gabdhood inta qandhuuftay aan idhi orda baxa marka oo iska bixin haddaba waa maalin ciidee iska daa yaa abaabakar buu yidhi ina likulli qowmin ciidan wa haada ciiduna qolo walba ciid bay leeyihin maanta waa ciiddeenniye faraha ka qaad iska daa ha iska baashaaleen waa arrin aada iyo aad markaa muhiim u ah oo waxa weeye qofku inuu noqdo qof ad adag daa'iman lama rabo maalmaha ciidda iyo maalmaha farxadda iyo arooska iyo waa loo baahan yahay laakiin ma aha macnaheedu taa sida dadku ay arooska ka dhigteen in la yidhaahdo caawa waa aroos shaydaankaa la caabudo wax walba oo shaydaanku raba ha la sameeyo waxaa diin ma aha waxaad arkaysaa arooskii waxaa lagu bilaabayaa macsi jaadkii baa la keenaya oo muusigii baa la keenaya oo rag iyo dumarkiiba waa khariban yihiin oo dumarkii waa qaawan yihiin oo ikhtilaaf baa jira waa la isdhex gelaya waxaa diinta islaamku ma ogola laakiin haddii ay dumarkiina meel gaara intay tagaan oo durbaanka yarkaa iyo iska gargaraacdaan ay buraan buraan oo wax wanaagsan ku hadlaan lama diidana oo diinta islaamka ogosha laakiin waxyaalaha dadku maanta sameeyaan waa min alkabaa'ir sidaa daraaddeed ma arkaysaa reer walba markii la dhiso ila waa guri lagu aasaasay macsidii ilaahay dhowr beri kabacdi ama bilo waxaad arkaysaa gurigiioo dumay walciyaadu billah sidoo kale caaisha waxay warinaysaa maalin ciida iyadoo ka sheekeynaysa oo ka sheekeynaysa nebiga dabacsanaantiisii iyo suu ugu dabacsanaa waxay tidhi ciid baa la joogay markaasaa annagoo guriga joognaha nebigu wuxuu arkay iyaga oo cayaaraya oo masaajidka waxa weye dadkii oo cayaaraya nimankii madmadoobaa oo waxa weeye sudan ay macnaha waa dadkii xabashida ahaa oo cayaaraya oo gaashaan iyo gamuunkii iyo waxyaalihii ku cayaaraya oo ku dagaal baranaya waa cayaarahan aysan sameeyaan oo waxa weye ay ku cayaaraan markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi bay tidhi ma rabtaa ma daawanaysaa markaasaa ini bay tihi ha markaasuu nebigii intuu isagii istaagay oo iyagii iga xigsaday ayaan gadaalkiisa taagnaa waxay tihi khadduhu calaa khadii meeshaan garabka nebigu intuu hoos isku dhigay oo xoogaa isku dabciyey ayay garabka nebiga ayay ayay waxay ka saartay garka markaasay daanka daankiisa labada daan isku dheganaayeen iyadiina waa dambaysaa waxay ka fiirsanaysaa marka halka marka nebigi waa waa daalaya waayo qurayskeedii baa saaran oo hoos buu isugu gaabinaya ile nebigu nin waa ka dheeraaday gabar ayadeedu ma dheer leekayn markuu cabaar la joogay oo muddo la daawaday ayuu markaa wuxuu ku yidhi haye ma dheragtay markaase waxay lahayd maya weli waxbaa ii dhiman weliba riwaayadaha qaar ku caddaynaysaayo waxay leedahay wallaahi ma doonaynin oo inaan sii daawada ma rabine waxaan rabay inaan ogaa inay ogaadaan dumarka kale iyo dadka kale mansilada aan nebiga ka joogo ay macnaha suu iigu dulqaadanayo suu ii jecel yahay suu ii wanaajinayo waa xoogaa nooc min al maaratay hinaaso ah oo ay doonayso inay dumarkii kale inta maqlaan ay ogaadaan nebigu inuu caaisho aad iyo aad u jecel yahay laakiin innaga hadda macalshaahidkeenu ka qaadanayno waxa weeye in dumarka saa loola dhaqmo oo waxa weeye ninku daa'iman dumarkiisa iyo xaasaskiisa iyo carruurtiisa inuu waxa weeye saa ugu dabacsanaado oo marnaba uuna waxa weeye ad adayg iyo dhibaato ku samaynin marka arrintaasi waxay kutusaysaa wanaaggaas uu nebigu samaynayey wuxuu u samaynayey inaynu inaguna ku dayanno oo waxa weye maaragtay aynu saa ugu dayanno ayay ayuu nebigu u samaynayey waayo laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana ayaa la rabaa way wuxuu imaamu tirmidina saas oo kale u warinayaa iyadoo xoogaa ka bedelan ayuu warinayaa oo wuxuu leeyahay caaisha waxay tiri annagoo daawanayna oo sidii u daawanayna oo ay cayaarayaan ayaa cumar ibna khadaab baa soo maray markaasay kala yaaceen hadda cumar nin kuul buu ahaa oo markuu waxyaalahaas oo kala arko isla markaba waxa weeye maaragtay arrintaas aan ogolayn oo way kala yaa way kala yaaceen markaasuu nebigu wuxuu yidhi caaisha orod iska tag marka gurigaad oo wuxuu yidhi markaa nebigu waxaan ujeedaa shayaadiintii oo jinnigii iyo insigiiba shayaadiintoodii shayaadiin alinsi waljin shayaadiin aljinni waalinsi qad faruu min cumar cumar iyagoo ka cararay ayaan ujeedaa buu yidhi haddaba marka nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin cumar laakiin isagu waa u dabciyey dadkii oo tartiib ayuu ugu dabciyey oo waxa weye maaragtay wax ad adayga ma uuna tusin oo faruu ka qaadin maadaama wax xaaraama ayna samaynaynin ee iska cayaarayaan oo waxa weye maalin farxada oo ay ciida tahay marka riwaayadaha qaar baaba waxay leeyihin nebigu wuxuu yidhi yahuuddu ha ogaato inay diinteennu fusxad leedahay oo waxa weeye maalmaha qaarkood ay ciidoo kale inay waxa weye dadku iska baashaalaan oo lahwigaa yarkaa oo kale in la ogol yahay waa inay yahuuddu ogaataa ayaan saa u samaynayey ma aha wax mar walba lagu mashquulayo oo waxa weye qofkii uu dhaqan ka dhiganayo daa'iman inuu waxa weeye ku mashquulo arrimaha noocaasa ma fiicna ee waxa fiican qofka weyn inuu ka dhowrsado waxyaalahan oo dhan oo maaragtay hadday noqoto talaacubka iyo waxyaalaha noocaasa inuu isaga dhowrsado laakiin qofkii samaynaya oo isaga baashaalaya ma lagu inkirayo waayo diinteenna islaamku way banaysay waxyaalaha noocaasa wax mashaakilana ma yeelanayso jayid haddaba marka halkaas ayaanu caawa dirdidno aan ku joojino oo qofkii wax su-aala ka qabaa insha allah waa weydiin karaa haddii rabbi idmo